shaqada soolio sanaag oo aan ku sameyneynay comer waxay u baahan yihiin xaaladaha ka jira abaarihii noocaas iyo heerka horumarka goboladaas daa loo soo dhaweeyey dawladda farinteeda laga gaarsiinay qiimeyn rasmigana waa soo sameynay waxala kulay dhamaan dadkii deegaamada deganaa odayaashii oqaashii waxgaradkii haweenkii qaybi kala duwanaa bulshada o dhan ayaan soo aragnay waan la sheekaysanay waan lasoo joognay abaar laba saddex habeen meelahaas waana markii ugu horeysay muddo soddon sano ka badan wasiir kasoo a dawladda federaalka uu tago deegaamadaas arrintaasina waa arrin runtii maaragta miisaankeeda leh marka alxamdulilah ilaahay waa nagu soo guurayay